iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaatanaad ee falimaha rasuullada bawlos oo jooga makedoniya iyo dalka griigta iyo tro'as markii rabshadii dhammaatay dabadeed bawlos ayaa xertii u cidiray oo dhiirra geliyey markaasuu nabadgeliyeeyey oo baxay inuu makedoniya tago oo kolkuu meelahaasii dhex maray oo uu hadal badan ku dhiirra geliyey iyagii ayuu wuxuu yimid dalka griigta oo markuu saddex bilood meeshaas joogay oo yuhuuddu sirqool u dhigtay markuu u dhowaa inuu suuriya u dhoofo ayuu wuxuu goostay inuu makedoniya ku soo dhex noqdo waxaana isagii ilaa aasiya sii raacay sobater inaburhus oo reer baroya ah iyo aristasqos iyo sekundos oo reer tesalonika ah iyo gayos oo reer derbe ah iyo timoteyos iyo tukikos iyo trofimos oo reer asiya ah laakiin kuwaasu mar horay tageen oo waxay nagu sugayeen tro'as maalmihii iiddii kibistii aan qamiirka lahayn dabadeed waxaannu ka dhoofnay filiboy oo shan maalmood ayaan iyagii ugu nimid tro'as taasoo aannu toddoba maalmood joognay ninkii dhallinyarada ahaa oo yutuqos la odhan jiray maalintii ugu horraysay ee toddobaadka markaannu isugu nimid inaannu kibisti jebinno ayaa bawlos la hadlay iyagii isagoo ku tala jira inuu maalinta dambe tago hadalkiina ilaa habeen barkii ayuu sii dheereeyey siraado badan baa ka baxayey qowladda sare oo aannu ku urursanayn waxaana qowladda fadhiyey nin dhallinyaro ah oo la odhan jiray yutuqos isagoo hurdo weyn la dhacay oo intii bawlos weli hadalkiisii dheeraynayey ayaa wiilkii oo aad u hurdaysan dabaqaddii saddexaad ka soo dhacay oo isagoo meyd ah baa la qaaday markaasaa bawlos hoos u soo degay oo ku dul dhacay isagii waana isku duubay isagoo leh habaqina maxaa yeelay naftii waa ku jirtaa oo markuu dusha aadayna oo kibisti jebiyey oo cunay oo wakhti dheer la hadlay iyagii ilaa waagii baryey ayuu markaas ka tegey wiilkiina way keeneen isagoo nool si aan yarayn baana loo qalbi qaboojiyey iyagii dhoofkii ay u dhoofeen miletos laakiin annagoo ka hor marnay waxaannu aadnay doonnida oo asos u dhoofnay meeshaasoo aannu doonaynay inaannu bawlos ka qaadno maxaa yeelay sidaasuu kula ballamay isagoo ku tala jiray inuu lugeeyo oo kolkuu asos nagula kulmay waannu soo qaadnay oo waxaannu nimid mitulene markaasaannu halkaas ka dhoofnay oo waxaannu maalintii dambe nimid meel ka soo hor jeedda kiyos maalintii kalena waxaannu gaadhnay samos maalintii ku xigtayna waxaannu nimid miletos maxaa yeelay bawlos wuxuu goostay inuu efesos dhaafo inuusan wakhti aasiya ku lumin waayo wuxuu ku degdegsanaa hadday u suurtowdo inuu maalintii bentekost yeruusaalem yimaado hadalkii bawlos kula hadlay waa yeelladii efesos ka yimid markuu ka tegayey haddaba miletos wuxuu cid uga diray efesos waana u yeedhay waayeelladii kiniisadda markay u yimaadeenna wuxuu iyagii ku yidhi idinka qudhiinnuba waad garanaysaan sidii aan wakhtiga oo dhan idinkula joogay tan iyo maalintii iigu horraysay oo aan aasiya cag saaray anigoo rabbiga ugu adeegaya is-hosaysiin oo dhan iyo ilmo iyo jarribaadaha igu dhacay markii yuhuuddu sirqoollada ii dhigtay iyo sidii aanan waxba idinkala harin wixii idin faa'iido lahaa inaan idin sheego oo caddaan idinku baro guri ilaa guri anigoo yuhuudda iyo gariigta labadooduba ugu warramaya si ay ilaah ugu towbad keenaan oo ay u aaminaan rabbigeenna ciise masiix hadda bal eega yeruusaalem baan tegayaa anoo ruuxa ku xidhan oo aan garanaynin waxyaalaha halkaas igaga dhici doona in ruuxa quduuska ahi magaalo kastoo iigu markhaati furo mooyaane isagoo leh waxaa ku sugaya silsillado iyo dhibaatooyin laakiin naftayda uma xisaabo sidii mid qiimo ila leh si aan u dhammeeyo tartankayga iyo shuqulkii aan rabbi ciise ka helay inaan u markhaati furo injiilka nimcadii ilaah hadda bal eega waxaan ogahay in dhammaantiin oo aan ku dhex wareegi jiray oo aan boqortooyada ku wacdiyi jiray aydnaa mar dambe wejigayga arki doonin sidaas daraaddeed waxaan maanta idinku warramayaa inaan daahir ka ahay dadka oo dhan dhiiggiisa maxaa yeelay dib uguma noqon inaan talada ilaah oo dhan idin sheego qudhiinnu isjira idahana jira kuwaasoo ruuxa quduuska ahow idinka dhigay beeldaajiyayaal inaad daajisaan kiniisadda ilaah oo uu dhiiggiisa ku iibsaday waxaan ogahay markaan tago dabadeed inay idin dhex geli doonaan uubatooyin xunxun iyagoo aan idaha wax ka reebaynin oo waxaa idinka dhex kici doona niman waxyaalo qalqalloocan ku hadlaya inay xertii u jiitaan xaggooda sidaas darteed soo jeeda idinkoo xusuusanaya in intii saddex sannadood ah aanan ka joogsan inaan mid kasta habeen iyo maalinba waaniyo anigoo ilmaynaya iminka waxaan idinku ammaano gelinayaa ilaah iyo hadalka nimcadiisa kaasoo kara inuu idin dhiso oo dhaxal idinka dhex siiyo kuwa quduus laga dhigay oo dhan ma aan damcin ninna lacagtiis ama dahabkiis ama dharkiis idinka qudhiinnu waad og tihiin inay gacmahanu u adeegeen waxaannu u baahnayn aniga iyo kuwii ila joogayba wax walba waan idin tusay si ay waajib idinku tahay idinkoo sidaas oo kale u howshoonaya inaad caawisaan kuwa itaalka yar oo aad xusuusataan hadalladii rabbi ciise siduu isagoo qudhiisu yidhi in wax la helo waxaa ka barako badan in wax la bixiyo markuu waxaas ku hadlay dabadeed ayuu jilba joogsaday oo la tukaday dhammaantood markaasay kulligood aad u wada ooyeen oo bawlos qoorta kaga dhaceen oo dhunkadeen iyagoo sida badan ka calool xun hadalkuu ku hadlay oo ahaa inayan mar dambe wejigiisa arki doonin markaasay sii ambabixiyeen isagii ilaa doonnidii